sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxiixan yahay afhayeenka madaxweynaha maxamuud warsamo jaamac duufaanadan oo ka da-ayey gobolada saaxil sanaag salal iyo awdal iyo sidoo kale deegaamo ka mida waqooyiga gabiley ayaa waxaa uu gaadhsiiyey khasaare laxaad leh oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac dadkii ku sugnaa deegaamadaasi xoolihii ayaa iyana ku le-day dhismayaal tiro badan ayaa iyana dumay gaadiid isugu jiro kuwa badda iyo berigaba iyo sidoo kale barakac ballaadhan ayaa ka dhashay duufaanadaasi sida lagu yidhi war-saxaafadeedkan khasaaraha ka dhashay ee dhimashada ayaa war-saxaafadeedkan sheegay inay tahay shan iyo labaatan qof halka toddobiyo labaatan qof oo kalena la la-yahay meel jaan iyo cidhib ay dhigeen labiyo toban qof oo kale ayaa la sheegay in dhaawac kasoo gaadhay duufaanadan halka ay saamaysay dad tiradoodu gaadhayso lix boqol iyo sagaaliyo lixdan kun oo qof oo u dhigma boqol iyo toddobiyo lixdan kun laba boqol iyo konton qoys oo ku sugnaa goobaha duufaanadu martay waxaa iyaguna baxay baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan siddeetan boqolkiiba xoolihii ku sugnaa deegaamadaasi iyadoo ay go-doonsan yihiin isgaadhsiintii iyo waddooyinkii gaadiidku isaga gudbi jiray ee goobaha masiibadu ku dhufatay waxaa iyaguna inta badan dumay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan goobihii caafimaadka m c hyada iyo sidoo kale dugsiyadii waxbarashada oo qayb ka qaadan lahaa samata bixinta dadka ay soo gaadhay duufaantu war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay tan iyo intii ay hawshani bilaabantay in xukuumadda somalilan ay qayb ka ahay daadguraynta iyo gurmadka lala gaadhay dadka masiibada soo gaadhay iyadoo sheegtay in lagu daadgureeyey dadkii ku goodoonsanaa goobaha qaar islamarkaana la howlgeliyey cid kasta oo arrintan ay khusayso sida wasaaradaha arrimaha gudaha hay-adaha diyaargarowga afooyinka iyo sidoo kale hay-adda qaxoontiga iyo baarakcayaasha iyo hay-adaha kale ee khusayso arrintani dhinaca kale waxaa war-saxaafadeedkani uu sheegay in maanta taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha shanaad laba kun iyo sideed iyo toban kormeer dhinaca hawada ah oo ku maraya goobaha ay masiibadu ka dhacday wafdi ballaadhan oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici kaasoo ay weheliyaan mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda jabuuti waxaana la sheegay in wafdiyadan isku dhafka ay ay kuurgalayaan khasaaraha ka dhashay duufaanada maray goobahan gaar ahaan gobolada galbeedka somalilan war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdiutacsi u diray dhammaan ehelada qaraabada qoyska iyo shacbiga somalilan ay ka baxeen dadkii masiibadaasi ku geeriyooday inta dhaawac ahna lagu sheegay in alla uga baryey inay caafimaad taama helaan sidoo kalena inta dhibaataysanna uu ka dulqaado dhibta ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan madaxweynuhu waxa uu dhammaan shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaan ba ku baraarujinaya inay gargaar iyo gurmad deg dega u geystaan dadkaay masiibadaasi gaadhay gaar ahaan ganacsatada dalka sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaaba ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmadka dadka masiibadu gaadhay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa